aan ku bilowna ee booliiska soomaaliya ayaa sheegay inay soo qabteen ciidamo lagu eedaynayo inay ku lug lahaayeen israsaasayn xalayto ka dhacday magaalada muqdisho oo uu ku dhintay taliyihii ciidanka gorgor maxamed sulaybaan abuukar taliyaha ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa saraakiil hogaaminaysay weerar ay ciidamada dowladdu ku qabsadeen deegaanka awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose ehelada taliyaha ayaa la sheegayaa inay diideen in la aaso maanta iyaga oo dalbaday in caddayn buuxda laga siiyo sababta loo dilay warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle maxamed salebaan abiikar ayaa soo qaatay tababaro gaar ah wuxuuna hadda ka tirsanaa ciidamada sida gaarka loo soo tababaray ee ka tirsan kuwa turkiga soo tababareen wuxuuna ahaa taliyaha ururka gorgor oo si gaara howlgallo kaga fuliya gobolka shabeellada hoose maxamed salebaan abiikar ayaa lagu xasuustay howlgallo gaaruu ka fuliyey deegaano hoos yimaada gobolka shabeellada hoose gaar ahaanleh deegaanka owdhegle oo howlgalka ugu dambeeyey uu ahaa qofka hogaaminayay guul weynna ka soo hooyey marka loo eego howlgal qorshaysna halkaas laga fuliyey dadyaqaana maxamed saleebaan waxay ii sheegeen inuu ahaa qof aada u jeclaa marka loo eego howlaha ciidan door wanaagsanna uu ku lahaa wuxuuna hadda ahaa gaashaanlo ka tirsan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan ciidanka kumaandoosta ee sida gaarka u tababaran shalay gelinkii dambe ayaa lagu toogtay afaafka hore hotelka naasaha blotu ee magaalada muqdisho hoteelka ilaalo gaara oo ku sugnayd ayaa toogatay waxaana hoteelka lagu toogtay iska leh mid ka mid a wasiirada xukuumadda soomaaliya gaar ahaana wasiirka amniga maxamed abuukar ducaale islow dowladda soomaaliya tafaasiil ka maysan bixin waxayse sheegeen in lasoo qabtay dadkii dilka geystay oo hadday gacanta ku hayaan ciidanka booliiska baaritaanna uu ku socdo warar kale ayaa sheegaya in ehelada maxamed salebaan abiikar ay diideen in la aaso wiilkooda intay ka helayeen xog dhammaystiran oo la xiriira qaabkuu dilkuu dhacay dilka maxamed salebaan waxaa ka soo baxay warar kala duwan oo sheegaya in maxamed salebaan ay askarta wada hadleen kahor intuusan dilka dhicin balse markii dambe rasaas lagu furay oo u geeriyooday maxamed salebaan iyo ilaa la socotay cabdulqaadir okey v o a muqdisho